Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Mukhtaar Roogo Cali Abuumansuur ayaa kormeer shaqo ku tagay goobaha barakeysan ee Mina iyo Carafa halkaasi oo sanadkan ay ku sugan yihiin xujayada Soomaaliyeed ee gudaneysa waajibaadka xajka. Kormeerka ayaa ujeedkiisu ahaa in wasiirku uu isha ku hayo xaaladaha xujayada Soomaaliyeed, hubinta adeegyada loo diyaariyay iyo sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara gudashada waajibaadka xajka. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxa bicisada xujayada Soomaaliyeed Dr Qadar Xaaji Daahir isaga oo ka barbixiyay booqashada wasiirka.
hadda waxaan joognaa carafa wasiirku wuxuu runtii aad u indhaindheeyey oo uu soo eegay oo soo kormeeray adeega xujayda loogu talagalay diyaargarowga halkan ka jira sida muxuu ahaaye insha allahu tacaala maanta bishu waa shan lix iyo toddoba laba maalmood oo keliyata ayaa ka hadhay maalinta bishu ay sagaal tahay ee bisha maalinta carafo bisha ay sagaal tahay baa halkan la iman doonaa runtii diyaargarow aad u wanaagsan oo aad u qurux badan baa ayaa ka jira mina wasiirku saasoo kale iyadana uu si fiican buu usoo kormeeray teendhooyinkii iyo diyaargarowga waxaa runtii bushaara oo nagu bushaaraynaynaa runtii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xujayda sanadkan iman doonta ee xaji doonta xajka joogta hadda joogta in cabashooyin sanadkii hore jiray oo ka jiray xagga musqulaha oo cidhiidhi ahaa mina in ilaahay fadligii sanadkan la dhisay oo la sameeyey oo dowladda soomaaliya ay kharash iyo lacag ku bixisay musqulo dhan boqol iyo labaatan musqul oo ziyaado ah kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ugu jirto hubinta adeegyada xajka iyo ilaalinta xuquuqda xujayada soomaaliyeed